barnaamijkan soo socda waxaa bixiyey saaxiibada iyo howlwadeennada Joyce Meyer mashruuceeda. Wax walba ka mahadnaq. Xaalad walba, waayo taasi waxay idiin tahay doonista Ilaah xagga Ciise Masiix. meeqaa idinka mida oo tukata meeqaa jecel in ducadooda la aqbalo waxaan idinkala hadli doonaa wax yar sida erayadan ku hadlayno kolkaanan tukanaynin waad ogtihiin waxaan ka hadlaay erayadan dhehayno markaanan tukanaynin ay samayn ugu yeelan karaan tukashadeenna waxaan hayaa erey gaaban oo aan isticmaalay sanooyinkii ugu dambeeyey oo loo dhaho ducaysoo dheh ha ku ducaysan in cunugaaga badbaado kadibna markaa la qadaynaysa walaal suusi sidaad ugu baaqdid inuu ku xoogaysto muqaadaraad oo xabsi galo ducaysoo dheh ducaysoo dheh ishacyaa konton iyo siddeed aayadda sagaalaad fiiri haddii aad maqasheen laga yaabee qaarkiin oo maqle waxaan wakhti hore taasoo aan caawa idin bari doono waxaad dhihi lahayd uma baahni taas ma aadaayo laakiin fiiri waad u baahan tahay anna waan u baahanahay ilaah wuxuu sii qoto dheer wax iiga barayaa hadallada afkayga waxaan u sheegay qof oon ku iri waan ku jiraa waddo dheer ayaan soo maray laakiin uma dhammaystirni tan dadka hadalka badanna ma aha idinka xitaa qaarkiin aamusan laga yaabay inaydin kore u dhihin laakiin way idinku jirtaa isla hadal badal ayaa jira meeshaas oo u baahan in la beddelo aamiin waxaanan rabaa inaan beddelo waxaanan rabaa inaan sii fiicnaado waan ka weynahay inaan khasaariyo wakhtigayga waxaan rabaa inaan guusha helo wixii shan sannadood igu qaatay inaan guul helo labaatan sanno ka hor ayaan rabaa inaan ku helo shan maalmood hadda ma raba inaan iska dabuureego oo iska dabuureego waxaan rabaa inuu ilaahay tuso awoodda hadalkayga sidoo kale si qadarin iyo cabsi ilaah ku jirto aan idhaahdo waxyaalo aan ogahay inay aniga idhaawacayaan ama qof kale ilaah oo keliya ayaa noo muujin kara taas haddaad u malaynaysa inaada u baahnayn caawa halkaa iska fadhi oo iinax anigana waan iswacdiinayaa waayo waan u baahanahay aamiin aayadda sagaal ishcaayo konton sideed waa cutub xiise badan kuna saabsan waxa ilaah raaligelin karayo waxa kale laakiin hadalladan qaaska ah ee aqbalidda ducada iyo hadallada afka markaasaad wici doontaa oo rabbiguna wuu ku jawaabi doonaa waad u qaylin doontaa oo isna wuxuu ku dhihi doonaa waa ikan meeqaad taas rabi lahayd aniga waan rabaa haddii haddii haddii qof walba dhaha haddii haddaad dhexdiina ka fogaysaan dulmiga meel kasta oo ka heshaan iyo farfiiqidda xun kuwa dulman iyo kuwa cibaadada oo fogaysaan nooc walba nooc walba oo been ah qaldan xaqdarro ah iyo hadalka sharka ah anigaa way caddahay in ilaah leeyahay ma rabtaan inaan kuu jawaabo kolkaad ii qaylisan ma rabtaan in sadhaqso leh ducadiina loo aqbalo haddaba waxaa jira wax loo baahan yahay inaad samaysid si dacooyinkan loo aqbalo waxaan ka hadlay sida nofembartii hore ama disembar waxaan rabay inaan tukado wax badan taas ma aha inaan jilbo joogsado wax badan saacado badan maalintii macnaheedu waa inaan ka tukado wax kasta markiiba feejigan oo tukanaya oo wax arkaya islamarkaana tukanaya nooc walba oo tukasho ah mahadnaqid ammaan waa og tahay codsi u ducaynaya dadka kale waxaan rabaa in ducooyinkan la aqbalo ma rabo inaan wakhti ku lumiyo waxaan faa'iido lahayn oon miro dhalin wakhtigaygaana dhuminaya waxaana aaminsanahay aniga waxaan idinla qaybsanayaa waxaan helayo waxaan aaminsanahay inuu ilaah wax iga baraayo si heer aad u dheer hadallada afkayga maxaa yeelay haddaan wax badan tukado oo dhaqsaba jawaab fiican ayuu itusaa kadibna wuu itusaa dhinaca kale mana u malaynaya inaan dhibaato weyn ku qabo afkayga mar dambe dhib walba wuu wan yahay in la haysto iyadoo la iska dhigaa inaan la haysan aameen sida waxaan ka hadlaynaa caawa si farsamaysan waxaad ku samayn lahayd afkaaga iyo waxaadan ku samayn lahayn afkaaga waxaan ku hormaraynaa waxaan la samaynayn waxa ugu horreeya oo aan ilaah weydiino inuuna garansiiyo wakhtigaan samayno taasi waa meeshaan ka bilaabaynay ilaahu wakhti kasta oon samayno waxaan igaransiiy haddii aad igaransiisid igana caawisid waan joojin ma samayn karo ilaahu i caawin laakiin runtii haddii uuna wargeliyo oo nimcadiisana siiyo waxaan rabnaa doonistiisa siday u joojiso tan ugu horraysa waa inaad joojisaa calaacalka gunuunaca qaladraadinta iyo cabashada maka gunuunici karti shaqadaada mar dambe maka gunuunici karti maamulahaaga mar dambe maka gunuunici karti gaarigaaga duqa ah gurigaaga yar ee dildilaacay ama wax walba oo aadan ka helin ma og tahay ninkaas oo aa ilaahay ka bariday iyo carruurtaas aad ku ducaysatay israa'iiliyiintii uma malaynaya inaan joojinayo ka hadalkooda waxay cidladii iska daba wareegeen afartan sannadood safarkii kow iyo toban maalmood ahaa murugo sababta ugu weyneyd waxay ahayd inaysan weligood joojin gunuuna intay mahadnaqi lahaayeen way gunuunaceen intay wax xafidi lahaayeen oo wax sii sheegi lahaayeen ballanqaadkii ilaah way gunuunaceen oo calaaleen waxay ka gunuunaceen muuse waxay ka gunuunaceen ilaah waxay ka gunuunaceen maanadii mucjisadooda ahayd taasoo ka soo di'i jirtay cirka waan hubaa inay ka gunuunaceen daruurtii iyo falaartii dabka ahayd xitaa way ka gunuunaceen wax walba waxaan fiirinaynaa saddex aayadood si aa u ogaataan runta baxniintii shan iyo toban labaatan iyo afar ma u baahanahay inaan qofkiin weydiiyo inuu weligiis gunuunicin aan wax idiin sheego dumarku way ku wanaagsan yihiin gunuunaca hadda waa og tahay kama tegaayo nimanka tan waxaan ka helnay hoostiina hadda waxaan ka fikirayaa markuu ilaah wax iga baraayay sanooyin inaan ahaado xaas raalli ah taasuna way igu adkayd waayo waxaan ahaa qof la xumeeyey markuu yaraa waxaan u ballanqaaday naftayda inuusan ninna ii sheegin waxaan samaynayo mar kale waxaad nafsadaada u samaysay ballanqaad wakhti dheer laakiin way kugu adkaanaysaa inaad raalliyo noqotid ilaa aad ka heshid muujin haddaba waan xusuusan karaa in david igu raacsaneen arrin wuxuu rabay inaan sameeyo wax ku duwan waxaan samaynayey waadna og tahay haye macaane haye macaane mar walba waa adiga mar walba waa inaa heshaa sida arrin aniga aniga aniga idinka ma samaysaan tan ee waxaan ka hadlayaa sidaan ahaa maamulahaaga waxbuu kuu sheegayaa adna waa dhoola caddaynaysaa oo dhehaysaa doqonkaas weyn wax walbuu samaynayaa ha ha ha waadna ka sii daraysaa oo waxaad ka tegaysaa gunuunac ood miiska qadada ayaad la tegaysaa xan aan u sii gudbino heer sare waan sii xanaaqayaa daqiiqad walba waan ka helay cashirkayga caawa ma ogi adiga laakiin aniga waan ka helay baxniintii cutubka shan iyo tobnaad aayadda labaatan afar dadkiina way ka gunuunaceen muuse oo yidhaahdeen bal maxaynu cabnaa baxniintii lix iyo toban aayadda labo markaasaa shirkii israa'iiliyiintii oo dhani muuse iyo haaruun uga gunuunaceen cidladii cutubka toddoba iyo toban aayadda saddexaad fiira way sii gunuunacayeen intii lasii dhex maraayay baxniintii ilaa tirintii iska daba wareeg wareeg wareeg isku buuraha ma kuu sheegaa markaad cabanaysid waa haraysaa waxaan ka helay qayhiid qaamuuska waxaana rajaynayaa inaan meel ku qori lahaa si aan u caddayn kari lahaa laakiin waxay leedahay cabashadu micnaheedu waa joog oo habeenka ku dhex haddaba waxaan leeyahay cabo oo joog ammaan oo sare kac aamiin waan samayn karnaa waxay israa'iiliyiinta sameeyeen ama wuxuu ciise masiix sameeyey xitaa isku tallaabta weli waan ammaani karnaa ilaah xitaa markii ay wax inoo xanuujinayaan oo aanan u dulqaadan karin weli waxaad awood u haysataa afkaaga waxaad awood u haysataa hadalkaaga qofna kuguma qasbi karo waxaadan rabin inaad dhahdo aamiin waxaad halkaas iiga soo fiirinaysaan indho aad u furan filiboy labo toban iyo afar waan jeclahay tan yaab mararka qaar waxaan idiin sheegaa kala fura filibo labo toban iyo afar oo si hoose u akhriya inaan waqti dheer sugo maaha waa sidii samee wax walba wax walba ar aniga ma calaa cali karo markaan nadiifinayo guriga ma calaa cali karo markaan gaariga wadaayo ma ka calaa cali karo qiimaha sare ma ka calaa cali karo dowladda waa u ducayn karnaa iyaga waan sheegi karnaa runta laakiin gunuunac keliya wax walba samee waxba kaama ogi adiga laakiin waa inaan runta kuu sheego uma malaynayo inaan hal maalin oo dhan samaynin waxaan ahay daacad maaha calaacal muuqdo laakiin waa waxyaalaha gunuunaca taasi waxaan hadda ka hadlaynaa heer kale hihihihihihi waan qaboobahay iyo waan kululahay mhm qaarkiin waxaad ka gunuunacdeen imaashaha dhismahan caawa qaar waxaad ka gunuunacdeen kursi la'aanta waad ka gunuunacaysaa nalka laakiin barnaamijka tv-ga waad jeceshaha ma jeclaan lahayd inaad ku fiirsato mugdiga waad ogtihiin sidaanahay waxaan qabatina raaxo runtii bulshadeena waxaa waxaan aad u qabatinay raaxo waxaan tegi karaa indiya dadka waxay socdaan maalmo kama badbadinaayo maalmo si ay shir u yimaadaan waxay fadhiistaan barxad furan halkaasay fadhiistaan ma garanayo siday u sameeyaan laakiin halkaas ayay fadhiyaan maalintoo dhan xitaa ma aadaan musqusha ma garanayo nooca kaad haystin laakiin aniga waxaan rabaa musqul waxaan haysanaa wax badan laakiin nasiib darro laakiin waxaan ka gunuunacnaa qaybta aanan weli haysanin laakiin waa la bedeli karaa dhaqso ayaa loo bedeli karaa xaddhaaf ayaa loo bedeli karaa go'aan ayaan gaari karnaa caawa way dhammaatay xariijin ayaan ku samaynayaa carrada waad casuumi kartaa ilaahay hana casuumin haddii aadan rabin inuu qaato laakiin waad casuumi kartaa ilaahay waxaan rabaa ilaahow inaad afkayga qabsatid waxaan rabaa inaad bilowdid inaad ii sheegtid mar walba oo aan kugu xumeeyo hadalkayga ha ii ogolaan inaan dhinac maro mar dambe ma rabo inaan dhinac maro mar dambe waan darsay qaybtan ilaa wejigayga buluug noqday welina waa inaan sii darso mar kale waad ogtihiin dave ma haysto dhibaatooyinkayga wuu iga degan yahay wakhtigii aan isqabnay dave oo dhan ee ka badbadin maayo waxaa laga yaabaa inaan maqlay isagoo leh saddex mar kama helo qof waxaan ka wadaa waxaan jiray konton markii aan helay saddex qof oo aan ka helo soo jiidasho kala duwan saas waad og tahay imsaa ku faraxsan inaan jid dheer u soo maray si aan u awoodo waad awooddaa waxaan filayaa inaydin haysanin macallin ku fiican baibalka waayo anigu ma ihi taas filiboy laba toban iyo afar wax walba ku sameeya gunuunac iyo muran la'aan ilaah ka gees ah taasi waa waxaa helay ilaah ka gees ah aniga ma ka cabanayo ilaahay waxaan idhaahdaa ilaahayo waxaad haysaa xukunka laakiin kama helo taas ilaahow xikmad oo dhan adaa leh wax walba waad og tahay wax walba si fiicanaad u samaysaa laakiin waa necbahay tan markaas waxaan ka hadlaynaa labada dhinac ee afkeenna haddaan rumaysannahay in ilaah xukunka hayo oo uu inoo hayo qorsho wanaagsan nolosheenna haddaan aaminsannahay in wax waliba si wanaagsan ugu shaqeeyaan kuwa ilaah jecel meeqaa idin ka mida oo og inaan qaylin karno sabcin karno oo ku dhiiranahay kiniisadda cibaadaysiga miyuuna fiicneen caawa qof walba ayaa ku farxi kara cibaadaysigaas waadna og tihiin wacdiga waa caawino waadna ka heshaan taas laakiin waa inaad guriga aadaan kooxda idinma raacayso anna idinma raacayo gurigaygaan aadayaa nasiib wanaag telefishinkaad iga fiirsan kartaan subaxa isniinta si aan idiin siiyo mid kale yar iskala bixin yar haddaad mid u baahan tahay laakiin meeqaa fahansan waxaan ka wada kulli waxay u muuqdaan wanaag laakiin markaan wajahno duruufo waa markay shaqaynayso waa u shaqaysay ciise markuu beerti joogay markii xertii kulli wada seexdeen wayna u shaqaysay ciise markii la kulmay jirbaadda cadowgii ku imtixaamay afartankii maalmood cidladii waataa meeshii ay ku shaqaynaysay shayddaankii wuu la hadlay isaga ciisena wuu la hadlay shayddaanka shayddaankii wuu la hadlay isaga jooji inuu kula hadlo oo ku niyad jebiyo waan qalbi jaba shayddaanka ayaa igu yidhi waad qalbi jabto waan qalbi jaba shayddaanku wuxuu yidhi ilmahaaga waxay ku dhici doonaan dhibaato ilmahayga waxay ku dhici doonaan dhibaato waxaan u baahanahay inaan baranno qofkaa afkiisa noqon lahayn ma waxaan noqonaa afka ilaah ama afka cadowga waa inaan ka tagnaa tan cabasho qalad raadis calaacal dacwo tan xigto oo wanaagsan in laga tago waa waa xanta xukumid dhaleeceen iyo dadkoo laga hadlo sirtooda yaab waa inaad barataa sida loo astiro dadka ceebtooda oo aan la kashifin ma rumaysan kartid waxay samaysay ma rumaysan kartid qofkaan arkay iyaan hore oo samaynayo sidaa iyo sidaas tii iyo tii kale iyo hebel iyo heblaayo maxaan wax weyn uga dhignaa waxyaalaha noocaas oo kale ah waa og tahay waa waxa jirka oo keliya waxaan rabnaa inaan ahaano kan wax og waxaan rabnaa inaan ahaano kan wax og oo wax sheega wax ma kuu sheegaa waxaad bilaabi kartaa dhibkaaga ugu weyn adigoo sheegaya waxaadan sheegi lahayn adigoo ka sheegaya dadka waxaadan ka sheegi lahayn kadibna adigay kugu soo noqonaysaa oo dhibaato weyn noloshaada ku ahaanaysaa weligaa qof sir ma ka sheegta oo kadibna ogaaday inaad ka sheegtay sirtooda taasi ma aha wax fiican soo ma aha mataayis toddoba hal ilaa siddeed waa habeenkii baibalka waxaan hayaa aayado badan waxaan afka ma aha fikraddeeda waa ilaah fikraddiisa ha xukumin ha dhaleeceen ha cambaareen dadka si aan laguu xukumin laguu dhaleeceen laguu cambaareen adiga sidaa u xukuntid u dhaleecay sida u cambaaraysid dadka kaleta ayaa laguu xukumayaa dhaleecaynaya oo cambaaraynaya wiston salem laba asbuuc ka hor waxaan berayay horumarinta hadiyadda naxariista sida waafaqsan cabbirkaad u isticmaashid dadka ayaa adna laguu isticmaali doonaa mar kale waad ogtihiin mid kasta afar ama shan eray oo walba waa fariin dhammaystiran ha xukumin habkaad u xukuntid dadka kaleeto inta naxariista dadka kale u naxariisatid intaas naxariis ayaa kuu soo noqonaysa maxaad u aragtaa saxarka aad u yar ee isha walaalkaa ku jiro laakiin aad uga fakari weyday inaad aragto dogobka aad u weyn ee ku jira ishaada maxaa iskuu dayeysaa inaad findhicil isha walaalka ka soo bixisid markuu kugu jiro baallaha telefoonka ciise wuxuu yidhi kii aan dembi lahayn isaga dhagaxa ugu horreeya ha tuuro waxa ugu fiican oo aan sheego waxa keliya oo saxda ah oo aan haysanno inaan xukunno qof kale hadda kama hadlaayo xukunka dembiga waa inaan ogaano waxa uu yahay dembiga kadibna waa inaan xukunnaa dembigaas laakiin ma xukumayn dembiilayaasha waxaa jira farqi weligay ma samayn taas islaali waan islaali lahaa haddaan adiga ahay waan iri taas waana inaan cunnaa erayadaas yaa fahmaayo waxaan ka hadlaayo kama hadlaayo in wax walba loo arko wanaag kama hadlaayo in loo baaqo dembiga iyo in kor looga fiiriyo xumaan falidda waxaan ka hadlayaa waxaan aaminsanahay inay tahay dhaqankan ceybka dadka waxaan aaminsanahay xukunkan laga hadlaya inuu yahay mid ku aadan dadka sidee u samayn kartaa ma aaminsani inaad samayn kartid waan ognahay waxa ay sameeyeen laakiin ilaahoo keliya ayaa og waxay u sameeyeen waxaan idiin sheegi karaa waxaa jira dad si xun u dhaawacan oona ogeyn waxay samaynayaan sababtay u samaynayaan laakiin dadka badankooda ma xuma dad xun ayaa kaca oo sameeya waxyaalo xun waxaa jira wax noloshooda ku dhaca oo weli dhaawacaya iyaga ama wax hadda noloshooda ku dhacaya oo dhaawacaya iyaga meel ka mida noloshooda waxaa jira dhibaato waxaa laga yaabaa inay suubiyaan wax qaldan si ay u buuxiyaan noloshooda inay buuxiyaan meesha ebarka inay buuxiyaan waxay doorteen wax qaldan oo keliya si ay u buuxiyaan laakiin nimcada ilaah aniga waa ikaas aamiin haddaba waan dhihi karnaa waad og tihiin walaalaha sinada ku jira waa qalad waan ka ducaynayaa aamiin aayadda shanaad laba wejiile horta dogobka ishaada ku jira iska saar goorta sabayaan u arkaysaa in saxarka walaalkaa ku jira aad ka saarto waxa quduuska ah oo xurmaysan oo awoodda inoo siinaa inaan dadka jeclaanno eeyaha ha ku tuurina luulkiinna doofaarada hortooda taasi waa ruuxad xun si ayna ugu tuman oo aydin idinkugu soo jeesan oo idiin kala jeexjeexin albaab ayaan u furnay cadowga marka aynan kula socon dadka jacayl laakiin waan jeclahay tan weydiista waa laydin siin doonaa raadiya oo waa helaysaan garaaca oo albaabka waa laydinka furi doonaa hadda wuxuu si toosa uga hadlayaa inaan laysxukumin oo laysdhaleeceenin ducada dhexdeeda iyo inaydan ku qasbin ducada runtii ma ku fikiri karno inay jiraan laba maado oo aan isku xirnayn wuxuu halkan ku leeyahay waxaan rabaa inaad ducaysatid waxaan rabaa inaad garaacdi ilaa qof kaa furo waxaan rabaa inaad raadisid ilaa aad ka heshid ha ka quusan ducada wax wanaagsan way imanayaan laakiin iska jir sidaa dadka ula dhaqantid iska jir dabeecadahaaga ku aadan dadka halahaanina ruuxa dhaleecaynta labawajiilinimada iyo xukunka dadka isticmaal naxariis badan ilaah ducadeen dhaqso ayuu u aqbalaa haddaan naxariis badan isticmaal intaan samayn lahayn xukun iyo dhaleeceen aameen dad badan ayaa dunida aalunsan waxay dareemayaan inaan la arag ma laha cilmi ay ku kala gartaan saxda ama qaladka waxay u baahan yihiin duco badan ee uma baahna dhaleecayn iyo xukun waxaa jira aayado kale oo ku saabsan inaan dadka la xukumin laakiin waxaan ka hadlayaa waxyaalo kale lambarka saddexaad waxaadan ku samaynayn afkaaga ra'yigaaga ha dhibin haddii aan lagaa codsan ama lagaa rabin taasaan sameeyey markaan u soo socda halkan caawa waa sidee haddii aan idin siiyo aayad ah shaqadaada ku ekow ma rabtaan inaad maqashaan waa yahay waan fahmay tesalonika koowaad afar sagaal laakiin xagga jacaylka walaalaha masiixiyiinta oo dhan uma baahnin in wax laydinka soo qoro maxaa yeelay idinka qudhiinna ilaah baa idin baray dabcan sidaas waad samaynaysaan in midkiin midka kala jeclaado kulli walaalaha jooga makedoonya laakiin waan idin waaninaynaa walaalayaalow inaad intaas aad uga sii badisaan oo aad ku dadaashaan inaad nabadoontaan aad iyo aad oo aad dantiinna ku joogtaan hubaal ku dadaal oo macnaheedu tahay dadaal ku nolow degganaan iyo nabad oo shaqadaada ku ekoow kuna shaqayso gacmahaaga sidaan idinku amarnay hadalku waa mashquul ahow oo shaqo wanaagsan qabo shaqadaada ku ekow afkaaga xidho aamiin waad og tihiin inteena badan wax badan baanu ka hadalnaa intaanan wax kala samayn laga yaabee inaanan ogayn ama maskaxda aan ku hayno sida hadalkeennu muhiim u yahay waxaan ku hadalnaa gunuunac iyo cabasho iyo calaacal oo qof walba agteenna joogo wuxuu dareemaa xumaan annakana waxaan dareennaa xumaan waxayna albaab shaydaanka uga furtaa nolosheenna waxaan furi karnaa afkeena oo mahadnaqi karnaa waxaa jira waxyaalo badan oo ka mahadnaqi karno waxaan aaminsanahay intaasi awoodda ilaah ku sii daynaysa nolosheenna afkaada waxbaad u isticmaali doontaa waxaa ku wanaagsan wax faa'iido u leh adiga iyo dadka agtaada hordhacan waxaa bixiyey saaxiibada iyo howlwadeennada joyce mayer mashruuceeda